caweysi wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan dowladda soomaaliya ayaa ku amartay ganacsatada soomaalida ah in ay joojiyaan dhammaanba lacagaha baadda ah iyo kuwa kale ee la siiyo ururka al-shabaab dowladda ayaa sheegtay in ganacsatada lagu helo inay taageero dhaqaale u fidiyaan ururka al-shabaab sharciga lala tiigsan doono haddaba agaasimaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sanbalolshe ayaa waraysi gaar ah oo uu siiyey idaacadda v o a ku sheegay in lacagaha baadda ah ay yihiin dhaqaalaha ugu badan ee xilligan soo gala al-shabaab waxaana uu sheegay inaysan lacagahaasi ka yareen boqol iyo konton milyan oo dollar haaruun macruuf ayuu uga warramay sababta ay go-aaminadaasi u gaareen
haarun waa mahadsan tahay sababaha keenay dabcan waxay tahay dagaalkan oo shabaabka lagula jiro kooxaha argixisaan muddan soo socday habka lagula dagaalamayona hal hal wejiu ahaa oo dhinaca amniga iyo ciidamada iyo xabadaha unbuu ahaa sidaan sheegnana intaas uu ka baaxad weyn yahay dagaalkii hadda waxaa la rabaa in heerar cusub la gesho la ballaariyo dadka baadda shacabka iyo baadda iyo maxaan ku dhahaa cadaadiska ay wax uga qaadaana la joojiyo marka hadda waxaa keenay dee waxaa muuqata baadihii ay soo kordhiyeen lacagaha ay kasoo galana aada ayay u farabateen dabcan lacagahaasna si joogta waxaa loo waxyeelayaa gacan ay ka geystaan howlgalada iyo isheega ficilada guraacan shacabka ay ku waxyeeleynayaan lacagtaasina horumar iyo adeeg iyo ummad inay wax ugu qabtaan ugama shaqeeyaan ummadday ku baabi'iyaan burburay ku keenaan waa ku kala diraan way ku dilaan dhiigga ummadda soomaalida ku daadiyaan dabcan dawladaha deriska aan nahay iyo caalamkana khalkhal ayay ku hayaan dhamaankooda iyo iyo iyo danahooda sidee bay ugu suurto gashaa lacag intaa leeg inay ka arursadaan waddanka gudihiisa
nimankan horta dee dagaalka waa la socotaayo qofka haddii uusan xishoonin ama wax celinaya oo cabsi ilaaha ama xeera ama xugun uusan jirin horta de wax kasta uu samayn karaa marka dadkaani dadkay waa si toosay u baadaan si dadbanay u baadaan maxaan ku dhahaa baleecag kasta iyo beer kasta iyo bar kasta oo jirtana waxbay ka qaataan dabcan taasna dee waxaa keenaysa dayac dadka soomaaliyeed haysta waxaa keenaysa argagax iyo khalkhalgiina ay ku haayaan waxaa keenaysa la falgalkii la rabay oo aana la falgeli jirin laakiin hadda annaga sidii howlahan aan u bilaawnay ilaa bilawgii may ilaa hadda magaalada muqdisho howlahoodii o dhan way ka yaraadeen qaraxyadii iyo dagaaladii iyo dilalkii ay ku jiri jireen waa ka yaraadeen inay fal galaanna way ku adkaatay dacdaha marka ay jiraan aysan jirin sabab hadda looga cabsado oo baad lagu siiyo oo ammaankii ilaa xad ay dawladdu ay tafaalo qaaday ama ay ka shaqaynayso waxaan go-aansanay xilligan xilligii ay tahay in la jooji lahaa si cadna looga hor imaan lahaa sidee baad marka ay u hirgelayaan qodobada aad soo saarteen ma haysataan nidaamkii iyo awooddii iyo sharcigii aad ku hirgelin lahaydeen maadaamaan ognahay sharci la dagaalan argagixisoo kale wadanka inaan la ansixin weli baarlamaankaa la marin horta sharci shuruuc uu leeyahay keliya waxay u baahan yihiin fulin iyo hirgelin nin moogna hadda ma jiro in koox argixisaa in lacag la siiyo sharci darre ay tahay nin moog ma jiro cadowgaaga dhaqaalihiisa in aanan la fasixin ama aysan xalaal ahayn ama aysan suurtagal ahayn in dhiiggiisana xalaalsatid lacagtiisa iyo meelaha wax ka helaana aada ogolaatid inaysan hadda xaq ahayn ama aysan logic ahayn waa la fahamsan yahay marka annaga ciidankeena waa noo diyaar ilaa hadda xodaan ka haynaa meelaha ay sheegeen sida lacagta ay u qaadaan dadweynaha soomaaliyed waxaan ka codsanaynaa in ay soo sheegaan dadka baada iyo handabaada ku haya annagana waxaan ballan qaadaynaa inaan ka howlgalno annaga nafteenana waxaan xoojin doonaa isheega awoodeena xog aruurin awoodeena ikhbaaraadka ama ama ama ama ii sheegeen maxaan ku dhahaa intelligencegaan xoojin doonaa insha allahu dabcan ciidamada ammaankana waana la habeyn doonaa waa la tayin doonaa si xoog badanna waa u joojin doonaan ama waa u hor istaagi doonaan shacabka soomaaliyeed in la baado marka lacagahan ma waxaa loogu diraa aaladan ay adeegsadaan maxaan ku dhaha lacagaha la isu gudbiyo ee la yidhaahdo electronic transferka mise lacag cadaana lagu siiyaa mise iyadoo alaabooyin kale a la siiyaa mise dhammaantood intaas sheegtoo dhan ba isugu jiraan laakiin inta badanna kaashay ku helaan oo dee waxay ugu yeeraan dadka meelaha ay joogaan lamana joojin jirin dadka hadda waxay ka dambeeya waa la joojin doonaa magaaladana waxay ku leeyihiin santaro ay ku aruursadaan electronigana way ku aruursadaan aalad kasta u suurto geli karta lacagta inay ku heshay inay ku helaan nimankaasu isticmaalaan wax ka xaseeban ma jiraan inay isticmaalaan maxaa horey marka tallaabadan loogu qaadi waayo dadku su-aasha isweydiinayaan waxa weeyaan haddii arrintu saa u saalan tahay maxaa horey loogu samayn waayo wax saalana ma jiraan dabcan xaajo kastana xilligeeday falantaa annaga um hadda un baan joognaa shala ma joogin tiimka hadda joogana wuu go-aansaday hadda inaan waxaan arrin inaan indhaha laga sii qabsa karin dhaqaalaha ugu badan hadda halkeebu kasoo gala al-shabaab waxaan ku weydiinayaa awal waxaa la dhihi jiray dhaqaalaha ugu badan wuxuu kasoo galaa dhoofinta dhuxusha dhuxul weli ma dhoofiyaan halkeebu kasoo galaa dhaqaalaha ugu badan dhaqaalaha ugu badan waxay kasoo galaan baada iyo canshuurta ay ganacsatada soomaaliyeed iyo iyo ii sheeg adeegyada soomaaliyeed ay saaraan oo yani meel wax ka baaqdaan lama arko dukaan kasta iyo iyo iyo shirkad kasta iyo neef kastoo la gadaayo iyo gaadiid kastoo jid maraayo oo meel ay taagihiin mara canshuur ay ka qaadaan meel ay wax uga baaqdaan nimankaas ma jirto marka way bartilmaameedsan doonaan haddii ganacsatadu ay diidaan dabcan sidaad sheegtay telefoonadii kusoo wacayaan haddii ay diidaan oo ay bartilmaameysadaan iyagiyo ganacsigooda la qarxiyo maxaa xiga see dadkan ammaankooda lagu sugi kara horta dadkan ammaankooda hadda waa la sugayaa oo qaraxyadii sidii ha owl dhici jireen uma dhacaan waa la socotaan sida howlgaladan xasilinta caasimada iyo xakamaynta hubka loo bilaabay qaraxyadii way yaraadeen diladkii way yaraadeen umana sahlana in hadda sida go-aan wax ka yeelaan dadka dadka waxaa laga rabaa marka meesha waxaan ka codsanaynaa qofkii nimankaas baad warsada si toos annaga inay nooga sheegaan annagana waa ka jawaabaynaa waana ka hor istaagaynaa inay shacabka handadaan annaga nafteenuna istaqbaaraadkeena intelligencegeena waa xooji doonaa oo hadda meelna uma naano nadwaa kastoo lacag aruuriya iyo nadwaa kastoo waxdila iyo nadwaa kastoo amniyaada iyo nadwaa kastoo ii sheegeen maxaan ku dhahaa ummaddan in wax lagu yeeleel rabana waa waa wax kastoon ka gaarna annaga waa samayn doonaa wada shaqaynta ganacsatada iyo shacabka soomaaliyeedna waa u baahanaa dabcan intii oo maalin ilaahay keena la baadi laha waxaa loo qaatay cidda baadaysa inay dawladda tusaan dawladduna waa u diyaar mana hakra doonto mana ka gaabin doonto in ay howlaheeda iyo waajibaadkeeda ammaanka ay fuliso cawaaqibka ka imanaya muxuu yahay haddii ganacsatadu ama dad kale oo ganacsataa ama ganacsada qaarkoodba ay sii wadaan ama cabsi ha u geyso ama wax kaleba ha u geeye inay dhaqaale siiyaan shabaab cawaaqib ka imaan doona kow horta tallaabo sharci waafaqsanaa laga qaadi doonaa qofkaasna waxaa loo aqoonsan doonaa qof dee si kasa ugu hogaansano awaamirta al-shabaab raallina ka ah waxay wadaan
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sanbaloolshe oo waraysi gaar ah uu siiyey idaacadda v o a ku sheegay in lacagaha baadda ah ay yihiin dhaqaalaha ugu badan ee xilligan soo gala al-shabaab haaruun macruuf ayuu khadka teleefonka ugu warramayey